wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay tababar ku saabsan dhexdhexaadinta ku dhisan wadahadallada nabdoon oo ay ka qaybgalayaan odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada aqoon kororsigan ayaa diiradda lagu saarayaa horumarinta xirfadaha dhexdhexaadinta ee ku salaysan wadahadallada nabdoon si loo xoojiyo isku xirnaanta bulshada loona taageero nabadda iyadoo la abuurayo habab waxtar leh oo xal loogu helo khilaafaadka bulshada dhexdeeda ka jira wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac oo tababarka daa furay ayaa ka hadlay muhiimadda tababarka isagoona dadka aqoon kororsiga loo qabtay kula dardaarmay in ay si hufan uga faa'iidaystaan casharada ku saabsan dhexdhexaadinta ku salaysan wadahadallada nabdoon waa arrin aada muhiim u ahna in mataqaanaa wax walba bannaanka lagu soo lafaguro inta aysan sharciga tegin aysan tegin dawliga ah waa shaqadiinii oo lainii soo gaabiyey marka dhallinyaradu sidoo kale waxay ka qayb qaataan wacyigelinta dadka iyo iyagiyo haweenka marka waxa ay sheegaysaa in marka la wada hadlayo hadalla aan kicin lahayn oo xanaf lahayn oo wax daaweynaya inay dadku ku wada hadlaan laba kasta oo macaamilaysa ku wada hadasho kuwa u xalinaya iyo kuwa arrinta ishaya labadaba inay ku wada hadlaan hadal wanaagsan oo aan dhib lahayn oo qofka uusan soo go-anayn wadahadallada aan xanafta lahayn marka arrintaas waxaad qaadan doontaan dhowrka casho oo soo socda haddii aan la idmo waxaa idili jooga dad khuura ah oo casharadaa bixin doona idinkuna waad ka doodi doontaan haddii aan la idmo mana ahan markii u horreysay hawshan la sameeyo ama la qabto waa waqti wax soo socday weeye sanadka oo dhan dhanka kale xeer ilaaliyaha guud ee jubbaland nuuraddiin maxamed khaliif oo goobjoog ka ahaa furitaanka tababarka ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda ay leedahay in la barto dhexdhexaadinta wadahadallada nabdoon nabdoon waxaa laga yaabaa inay hadda qolyo kale noo keeneen laakiin diinteenna ayuu asal u yahayba ilaahay wuxuu yihi aladiina yastamicuuna qawla fayattabicuuna axsana hadal markaad dhegaysato ilaahay wuxuu yihi hadal walba haka jawaabin ya hadal walba haka jawaabin hadalka inta wanaagsan ka qaado aayad qur-aan oo kale rabbi wuxuu ku yidhi markuu ammaanay mu'miniinta wa idaa khaatabahum ljaahiluuna qaaluu salaama waxay ka dhigan tahay waa raalli noqoniyo nabadgeliyo waxaad ku hadashay waxaanu ka jawaabi kara mee hadalka nabdoon marka waa kaa weeye annaga marka culimadeenna aqoon-yahankeenna dowladeenna dhaqankeenna gabdhaheenna waxaa u baahannahay hadalka aan ku hadlayna inuu noqdo hadal qofku uu ka baaraan degay hadalku intuu afkaaga uurtaada ku jiro ayuu ammaanadaada iyo uu ammaan leeyahay tababarkan ayaa odayaasha dhaqanka iyo bulshada kale loo qabtay ka caawinaya in si fudud ay u xaliyaan khilaafyada kala duwan ee bulshada dhexdeeda ka jira kuwaasoo inta badan odayaasha dhaqanku ay xalka gaaraan